maxamed abuukar isle wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulamo lagu dardargelinaya howlaha ammaanka waxa uu ka bilaabay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudooga kulamada oo la qaatay wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya saraakiisha ammaanka dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa salka ku haya sidii loo dardargeli lahaa howlaha ammaanka iyo sidii loo sii qaadi lahaa tillaabooyin lagu xoojinayo ammaanka maadaama magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iminka ay ka socdaan qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirar muhiima oo looga hadlayo masiirka galmudooga wasiirka amniga gudaha dowlada federaalka soomaaliya ayaa kula dardaarmay saraakiisha amniga inay sii laba jibaaraan dadaaladooda ku aadan sugitaanka amniga iyo howlgalada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanada galmudooga wasiirka amniga dowlada federaalka soomaaliya ayaa muddooyinkii dabeeta ku howlanaa sidii loo dardargeli lahaa howlaha ammaanka deegaanada galmudug iyo magaalada dhuusamareeb oo ciidamada dowlada soomaaliya iminka ay si rasmiya ammaanka gacanta ugu hayaan